Dhalinyaro badan ayaa abuuray nidaamyo wax soo saar oo gudaha dalka ah waxaana guulaystay qaar ka mid ah hal-abuuradaasi kuwaas oo ay ka mid yihiin samaynta agabka guryaha loo isticmaalo iyo sidoo kaleeto soo saarista saliidda sida nooca macsarada ah iyo kuwo kale oo muhiim ah. Dhalinyarada la yimaada hal-abuurada ayaana badanaa helin maalgelin dhab ah si ay u sii wataan wax soo saarkooda gaarka ah taasoo qaar ka mid ah dhalinyarada caqabad ku noqota. Haddaba qaar ka mid ah dhalinyarada magaalada Jowhar ayaa ku baaqay in la taageero dhalinyarada hal-abuurka leh si kor loogu qaado wax soo saarka gudaha dalka.
si waxaan ku irahda uga baaqsadaan waxyaabahan ama tahriibtoo kale ama burcadnimadoo kale iyo meelaha kala duwan dhalinyarada ay waqti ku bixin lahayn si looga baaqsado in dhalinyarada loo maalgeliyo fursado loo abuuro wax ay kaga mashquulaan waxyaabo dhibaato dalka ku noqon lahaa amni ahaan ayagana dhib u keeni lahaa marka waxaa ugu baaqaynaa wasaaradda dhallinyaradoo kale hadda hirshabeelle ka shaqayso waxaan dhihi lahaa dhalinyarada meelaha ay u nugul yihiin inay wasaaraddu fiiriso waxyaabaha meeshaas nugul dhalinyarada looga baabi'i karan ay ka shaqayso marka tusaale tanoo kale hadda ah saliidoo kale waxaan is dhihi karaa saliidda hadda marka la yirahdo haddii maalgelin iyo kambaniyo iyo mashiino loo keeno dhalinyarada rejoar saddex meelood meel ka mid a way ka faa'idaysan kartaa aaminsana waxaa ugu baaqi lahaa soo xirfado waa inaa baratiin sababtoo ah noloshiin waxaa ku maari kartin waa xirfado hadda sanadkan waxaa jiro xirfadaha wax lagu qabsadaa xirfadahaas wax soo saarka saliidda ina oo fahantiin hadda oo meel kale aadaysin waa xirf nolosha wax lagu qabsado waa xirfado waa inaa xirfadaha ka faa'iidaystaan maamulku waxaa ugu baaqi lahaa inay dhalinyarada caawiyaan shaqooyinkood shaqooyinkooda ku dhiirigeliyaan oo makiinadaha oo u keenaan soo marka qof kastado shaqada lagu dhiirigeliya wuxuu helaa shaqa abuur fiican ayuu sameyn karaya